Maamulka degmada Boondheer ee gobolka Banaadir oo kor u qaadaysa bilicda iyo nadaafadda degmada ayaa shirkadda nadaafadda ee Saxa waliba iyo ku wareejiyay guud ahaan howlo nadaafadeed ee degmadaas aya. Munaasabad kooban oo la qabwaday degmada ayaa waliba la haka bandhigay qalab nadaafadeed, baabuur iyo shaqaale tababaran ku shaqeeya nadaafadda. Gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada Boondheer Maxamed Kaafi ayaa shirkadda nadaafadda Saxa ku wareejiyay degmada walibana isu warbixiyay muhiimadda nadaafadda ee litaa.
annagoo ka duuleyna oo amiirtii maamulka gobolka banaadir oo uu hogaamiyo gudoomiye madaale iyo awaamiirtii gudoomiyaha degmada boondheere ee ahayd inaan la dagaalanno nadaafad xumada qashinka bii'ada ku badanayo si looga hortago caafimaad darrada ku imaanaya ubadka soomaaliyeed ayaan maanta waxaan dardargelinnay inaan kambeni cusub soo dhoweyno kambenigii horena aan kalsoonnida kala laabanno bacdimaa uu ku guul daraystay in waajibaadkii shaqo ee aan ugu idmanay degmada boondheere inuu ka qabto oo sidii loogu talagalay uga soo bixi waayey ayagoo hal gaadiid iyo laba shaqaale baahiyihii ay ku koobeen baahida degmada boondheere taalana intaasay ka ballaaran tahay gudoomiyaha maamulka degmada boondheer ee gobolka banaadir maxamed cabdulaahi cumar ayaa sheegay in bulshada laga baahanya inay ku shaqeeyaan nadaafadda maadaama laga guda jiro xilli roobeed
sidii degmadan boondheer ay u noqon lahayd degmo nadiif ah oo noqoto tan ugu nadaafadda badan degmooyinka gobolka banaadir maadaama ay ku taallo bartamaha caasimadda dacwooyin fara badan iyo eedeymo fara badan oo naloo soo jeediyey kadib waxaan ku qasbanaannay inaan samayno go'aan degdega aan qaadanno oo muhiim ah ka degmo ahaan iyo ka maamul ahaan waxaan maanta howlgelinaynaa shirkad cusub oo nadaafad sixa waxaan rajaynaya insha allah inay ka soo baxdo shaqada loo igmaday oo ay daboosho caqabadihii iyo dhibkii iyo dacwadii naga soo gaartay dadka deegaanka degmada boondheere insha allahu tacaala waxaan ka war sugaynaa shaqadooda inay si hufan ay u gutaan wixii caqabad markaa jirana inay nala soo wadaagaan annagana aan la xalin wixii caqabada markaas jira iyagana ay si fiican ay shaqadooda u gutaan